madashan oo ahayd mid ka duwana goobaha noocan oo kale ah ee aalaaba bulshada barkulanka u ahaa marka laga eego mawduuca yaallay oo ahaa sidii loo cirib tiri lahaa qabyaaladda kaasi oo ahaa mid maseeyey badi dadkii kulanka ku sugnaa waxaana si weyn intii daafurkan uu socday loogu lafaguray halista qabyaaladda saamaynta ay bulshada ku yeelatay iyo weliba ololahan sida uu u socon doono cabdikariin axmed mooge waxa uu hormood u yahay ololahan waxaana uu iga warramay waxa ku dhaliyey inay bilaabaan ololahan noocana runtii waxaa nagu dhaliyey dee arrintan horta waa dareen shacab waa waxa weeyaan dhibaato maanta dadka dhex taala dadku waxa quraatay ku kala qaybsanyihin waxa weeye qoloqolo iyo qabyaalad ummad qaybsanina waxaanu yaqiinsanahay inaanay noqonayn qaran mar kastoo ummaddu waxay ku kala qaybsan tahay kala qaybsanaantoodu ay weynaatana runtii waxaa xigaade waa burbur weeye marka dee ololahani waxa weeye ololo ku yimi in ummadda laga shaqeeyo sidii ay u midoobi lahayd in ummadda laga shaqeeyo siday gamcaha isu qabsan lahayd in ummadda laga shaqeeyo sidii wau wada jiri lahayd si ay markaasi u samaystaan dal wanaagsan oo nabdoon oo horumarsan oo la wada leeyahay oon la kala lahayn daafurka ololahan oo ay ku sugnaayeen dadweyne door ah oo u badan dhalinyaro abwaano mas-uuliyiin ka socda dowladda iyo weliba xubno ka mid a bahda qoraalka ayaa xubnaha horkacaya ay sheegeen inay higsanayaan sidai ay isu kaashan lahaayeen dadka qabyaaladiidka islamarkaana ay u samayn lahaayeen dallad ay ku bawoobaan waxaana mas-uuliyiinta kasoo qayb galay madashana iyaguna dhinacooga ka falceliyeen sida ay u arkaan bilowga ololaha noocana haddaba waa maxay nooca saamaynta uu yeelanaya ololahana ise ma yahay mid wax ka tari kara halista ay qabyaaladdu ku yeelatay nolosha bulshada waa kan abwaan rashiid sheekh cabdulaahi aad baan ugu farxay muddo dheer ma aan arag kulan la isugu yimaado in qabyaaladda ololo lagu qaado oo laga soo horjeesto qabyaaladuna si ay baryahan carada ku tahay waad og tahay in ay iska dhar dhigatay oo aan meel laba lagala xishoonin oo wax walba qabiil laysu soo tubo ilaa xad aad odhan karto dalkiiba lama wada lahaa dowladdiina lama wada lahaa cid waliba garooc yar bay gaaru sheeganaysaa oo loo soo cumaamadanayo suldaan iyo caaqil iyo kuwa muxuu ahaaye odayaal qabiil sheeganaya iyo ilaa xildhibaan iyo wasiir iyo mid waliba waa wasiirkii reer hebel waa jagadii reer hebel xaaladda caynkaas oo kale qabyaaladu ay dhardhigatay waxa weeye dalkay burburinaysaa qarannimadii dadka ka dhexaysay wixii lagu ahaa dal ayaa meesha ka baxaya marka intaa laga dhiidhiico oo aan arko dad fara badan oo dhallinyaro u badan mustaqbalkii dadka matalaya oo isugu yimaada inay diidan yihiin qabyaalad geesta kale ololahan oo ah kii ugu horreeya noociisa ah ee somalilan laga bilaabo ayaa ah mid lagu hiigsanayo inay qayb ka noqdaan dad gaadhaya labaatan kun oo qof oo shanta sannadood ee soo socda waa sida uu v o a u sheegay cabdikariin axmed mooge waxaanu ka filaynaa in ilaa labaatan kun oo qof oo qabyaaladiida inay salaan marka shan sano ayaanu qabsanay higsigaygu waa cad yahay ujeedooyin baanu leenahay xeeladaanu halkaanu ku soconno ku gaadhayna baanu dejinay marka higsigu waxa weeye in labaatan kun oo qof oo qabyaaladiida in laysu keeno madashan oo ay ku sugnaayeen dhalinyaro badan ayaa intii ay socotay ay kaga sheekeeyeen culaysyada ay u soo joogeen ee qabyaaladda lagala kulmay iyadoo aalaaba dhalinyaradu ay ku doodaan inay dhibano u yihiin qabyaaladda gaar ahaan xilliga ay shaqaraadiska yihiin waa sida uu sharaxayo maxamed sadiiq oo ka mid ahaa dhalinyaradii daafurka ololahan ka qayb galay saamaynta ugu ballaanayd dhalinyarada qabyaalada ku leedayna waxaa laga dareemaa waqtiyada jaamacadaha laga baxo ee la shaqo tegayo runtii dhalinyarada waxay ku tahay caqabada ugu weyn inanka aan wasiir adeerkahaynin dabada ka riixayn ama aan faamiligooga ku jirin xukuumadaha ama aan suldaan lahayni ma helo janis oo uu ku shaqo tago meelahaasoo kale ayay saamayn ta ugu ballaadhan ay ku leedahay oo loo baahan yahay maantana in laga xoreeyo dhalinyarada somalilan inay ku xorowdo qabyaaladda oo ah caado ay bulshadu isu waafaqsan yihiin inaanay fiicnayn balse ay ku dhaqmaan ayaa sida ay sheegeen xubnaha hormoodka ka ololahana sidoo kale lagu wadaa in laga bilaabo gobollada dalka haddaba ma tahay qabyaaladdu mid sidan ku suuli kartaa waa kan rashiid sheekh cabdilaahi kolleyba waxay u baahantay waxani waa taariikh weeye taariikhduna kuma suusho hadal keliya wakhti koobanna kuma suusho laakiin fikir iyo ficil isbiirsada oo wakhti dheer socda oo marba marka dambaysa kororsada xoog iyo dad aaminsan oo waxa ay ku dhawaaqayaan ku dhaqmaya taasay taarikhdu isku bedelaysaa inay sidaasoo kale ku bilaabato in dadka qabiilka ka soo horjeeda ee diidanaya ee aan ku dhaqmayn aan ku dhaqmayni ay ballaadhaan oo tiro bataan ay gobollada dalka iyo degmooyinka oo dhan ku baahaan oo ay laakiin si ficila iyagu uga soo horjeetaan uga soo horjeestaan oo aanay ku dhaqmin oo aanay xaqdarro ku doonin xaqay leeyihiin aanay qabyaalad ku raadsanin ee ay waxay ku dhawaaqayaan ku dhaqmaan taasi waxay keenaysaa mustaqbalka isbedel cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa